wasiirka dhallinyarada maxamed cabdulaahi xasan ayaa ka hadlay qarax ka dhacay waddada maka al mukarama oo uu sheegay inuu ka badbaaday wariyaheenna saare cabdi axmed ayuu uga warramay qaabkii uu qaraxan u dhacay sida wuxuu dhaha waxay ahayd anigu wakti maqribka kadib waxaan ka soo baxay aqalkayga marka waxaan usii socday meel kaloon shiryar ku lahaa waxaan marka jidkaan maka mukaramaan marayay supermarket ku yaalla meeshan waxaan hor istaagay oon wax gacantayga kaga soo qabsanayay markaan istaagay laba gaadigo gaadhiga laacag iyo gaadhigan saarnaaba ay la socday oo xidhnaa marka gaadhiga markaan ka degtay albaabka supermarketka taaganayay ayaa waxaa ku dhacay gaadhiga qarax gaadhiga aan anigu ka degtay waa meeshiina waxoogaa ku burburay gaadhigii marka waxaan qiyaasi kara maahno de markii jugta noocaasi markay dhaxdo dadka dhan way wada shoogayaan meesha waa lagu kala cararay qof waxaa ila socday ehelka oo dhalinyaraasi oo waxoogaa dhaawac yeeri lugta ka gaada ani waxba ima gaadhin gudaha un baan u galay supermarketkii meeshii markiina waxoogaa waxoogaa xabado yar yara ka bilowday ilaalo badan baa ila socotay kuwiina waxba ma soo gaadhin laakiin xaaladda waxa inuu wax lasoo tuuray ah inuu wax meesha yaallay ahaa maanaan qiyaasi karin laakiin qaabka gaadhigu u burburay de iyagoo qolooyinka amnigu ka warbixin doona lakin waxay noola muuqateen waxna lagu soo tuuray inu waa garta qof ila socday ayaa wax gaareen anna wax ima gaarin ayaa tiri maxaad ula jeedaa qofka gaariga gudihiisa miyuu kugula jiro markaas mase saad sheegta dhulka u degteen maya wa waan ka wada deganay gaadhiga yar waa halka ila socmil gaarigan ka wada deganay isagu anigu iga dambeeyay marka isaga saasuu wax ku soo gaadhay aniga laakin waxba ima soo gaadhin dhaawac intee leeg ayuu qabaa qofka ku dhaawacmay baabuurka walaal mustaacan ya waxaan geynay halkan isbitaalka digfer wax weyn saas ma soo gaadhin lugta meelaha kubka ayuu wax yari ka gaadhay alxamdulilah qolooyinkii raajit iyo way saareen laakiin uu dhaawac sahlan oo aada u sahlan weyaan waxaad uga shakiseen meesha aad tagteen in laydinku soo tuuray iyo in maaragta baabuurka hore waxaan loogu sii dhejiyey waxaa kala garan karta ma jirtaa ilaa iyo haatan qiyaasaan waxaan aaminsanahay inuu ahaa waxna lagu soo tuuray sababtoo ah gawaadida aan isticmaalaa ilaa xad sukuuratigooda waxaan islaha waa wa waa seefgaraysan yahay haddii lagu xidhayna de meelaha la fadhiistay ayuu qaraxu ka dhici lahaa korka ayuu qaraxani ka yimid burburka kor uga dhacay gaadhiga saas iila muuqda marka waa gartay cid loo qabta ma jirtaa ilaa iyo haatan marka haddii wax lasoo tuuray ama lagu raad joogo ciidamada waxay wax weydiinayaan wallahi de meeshii ciidamo tiro badan baa yimid waxaan qiyaasayaa un iyaga haddii xataa wax qabteen gadaalan bay nooga soo sheegi doonaan wakti dambe waxaan tuhmaynaa un inay tahay cadow iska dhabeeci noqdayba jiro dee argagixishadan baan anagu ku tuhmaynaa inay waxaan kulug leeyihiin laakiin dad kalena hadda qiyaasayna inay kulug leeyihiin ma ma ma ay jirto marka aragtidan qabnaa waxay tahay de aragtidaasna argagixisada guudahooda mar walbaba aan aaminsanahay inay inay arrintaa ku jiraan waa gartay qarxyadan oo kaleeto meelo badan oo ka dhaceen annaga xataa maraha horeeto waa waan la kulmay qarxyadan oo kale waxaan iska qiyaasayaa inay yihiin wax argagixisada iyo kulug leh laakiin wax kale hadda ma ma u qiyaasi karno arrintan way soo noqnoqotay in wasiir la qarxiyo hotel dowladdu ay degan tahay la beegsado waddooyinkai aad mari la-adhiin marka iyadoo weliba ciidamo ajaaniba ay joogaan magaalada muqdisho waddada keliya ee aada martaanna mar walba saas ay dhibaatooyinkaas uga dhacayaan marka dowladda amniga weli si rasmiya gacanta way ugu dhigi la-dahay ma la dhihi karaa maga walaa lama dhihi karo marxalad baan ka nimid amni waxa dadka qaraxyadu inay hoteelada iyo meelo kooban bay kusoo aruurayaan waxaan ogani magaalada waxaa ka jiri jira inay xabadi ka socoto magaalada gudaheeda ayaa xabad badan ka socon jirtay magaalada ayaa lagu dagaalami jiray waxaad og tahay ilaa iyo xad in argagixisadu dhulkii ay haysteen oo dhan lagala wareegay xaaladooda dagaal marka inay isu bedeshay in bamba la tuuro iyo in hoteel gaari u eg kuwa shacabka la-ag dhigoo lagu qarxiyo marka marxaladaha dagaalkii ay marayeen gabagabadiisii unba aniga ila muuqataa annagu marxalad baan ku jirnaa in marxalada laga baxo qaraxyaduna walaal sidaad og tahay hadda dunidao dhan bay ka socdaan wax guud bay noqdeen laakiin amniga kaleeto ee dadku inay dadka shacabkiisii nabadgelyaha u noolaadaan waa waa ay ka jirtaa magaalada wasiirka dhallinyarada maxamed cabdulaahi xasan oo uga warramayay waryaheena saare cabdi axmed qarax uu ka badbaaday
subax wanaagsan